ceelbiyoodkan ayaa weliba la kuwadeentay laquqooda kaamamka shabeelle iyo jowle ee magaalada garoobe si bulshada bogdaala meelasee ku noola biyo iyoon helana aanasiyo dhibaato ka qaban helitaanka biyo nadiife oo ka filan iyo guud ahaan shacabka kale ee meelasey degan ah fulinta mashruucan qodobka ceelka iyo weliba galanto kahayta ee hay-adda wadaniga ee xika majarity association oo kaaladaasa hay-adda alnajajarati ee la kuleeya dalka kuweyda si lancaabi bulshada dhibaataysana nabadoon khaliif aw cali oo munaasabada shiidhigoobka ceelbiyuudka ku hadal yeeshay intii ka odayaal deegaan ahaan uu sahadhawaayo waa in dadka bogtaale ah iyo bulshada kaleba ceelal lunqoda is-oona markaasi umahanagi hay-ado fulyahaya mashruucana waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa ceelka kan oo aan ku rajaweynahay inaan ka helno biyo ummadda anfaca ceelkan oo ay waddo ama ay fulinayso hay-adda alxikma oo gacan ka helaysa hay-adda annajaad oo ah kuweyti iyada oo ujeeddadu tahay in laga faa'iidaysto dadka deriska ah sida i d b s-yada iyo dadka kale oo ku xeeran deegaankan marka aad iyo aad baan u soo dhowaynaynaa waana uga mahad celinaynaa waxaynu isla ognahay biyuhu inay yihiin nolosha bini'aadanka ama nolosha shay kasta ilaahigay wuxuu leeyahay wajacalnaa min almaa'i kulla shayin xay marka wax lagu deeqo ama wax la fuliyana waa waxa ugu khayr badan waa sadaqada jaariga ah marka laga hadlayo waxyaalaha ugu muhiimsan bay ka mid tahay oo qofka bini'aadankaahi la baxo maadaama ay wax kasta oo nool noloshoodu ay ku xidhan tahay biyaha hadday xayawaan tahay hadday xoolo tahay hadday dad tahay hadday dunyo tahay hadday dugaag tahay intuba ay ku nool yihiin oo ku tiirsan yihiin biyaha marka sidaas darteed waan soo dhowaynaynaa waana uga mahad celinaynaa waana uga ducaynaynaa ilaahigay miisaankooda xasanaadaha ka siiyo annaguna waxaan rajaynaynaa inaan noqonno kuwii ku intifaaca oo ilaashada intayada deegaanka ama derisada ah ama maaragtay bulshada qaybaheeda kala duwan oo ku xeeran ceelkan meesha laga wado madaga xikama jarity association cajiib sheekh cabdiraxmaan oo ah hay-adda fuliyahayta mashruucan iyo waliba wuusa sheegay intii ceelaalkan la qooda doonaa iyo bulsho badan ku faa'iidaysato doontaa waxaan joognaa halkan kaamka jowle iyo kaamka shabeelle xaafadda waabari magaalada garoowe puntland soomaaliya hay-adda wadaniga ee alxikma oo taageero dhaqaaleed ka helaysa hay-adda najaad ee waddanka kuweyt waxay halkan maanta ka dhagax dhigayaan ceelbiyood cabirkiisu yahay in ka badan boqol mitir kaasoo wata maraafiq ama waxyaalo kale sida haantii biyaha qolkii soolarka qasabadihii dadku ay ka cabayeen meelihii sidoo kale ay ka dhaansanayeen mataqaanay dadku ceelkaas oo loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dadka halkan kaamamkan degan iyo inta deriska la ah ay ka faa'iidaystaan mashruucan wuxuu ka mid yahay mashruuca xalka waara saa ogtihiinna biyuhu waa wax aad iyo aad muhiimuga nolosha bini'aadamka kaamamkaana runtii iyo kaaman badan oo magaalada ku yaallaba biyola'aan ayaa ka jirta sidaas daraaddeed wuxuu ilaahay ka rajaynaynaa in ceelkan uu noqdo ceel laga wada faa'iidaysto maamulka puntland iyo weliba dadaal xoogleenka jare sidii bulshada ku nool ah degmada garoobe ee caasimadda maamulkaasi iyoon heli lahayna biyo ka filin maadaama in badan cabasho badan ha ku weertay bulshada oo ka eeden in biyo ka filan iyo on helo koornaa